waxaa boobkan iyo bililiqadan geysanaya ciidamo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya gaar ahaan kuwa loo yaqaano finaas degmada qabri bayax oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa la sheegay in ay ciidankaani ka kaxaysteen boqolaal neef oo ay leeyihiin xoolo dhaqato iyo ganacsato ku dhaqan degmada dhulka xabashida ayaa la sheegay in ay ula dhaqaaqeen xoolahan ay ka dhaceen dadka soomaaliyeed iyadoo loo badinayo inay ku biirin doonaan xoolo ay horay degmada ugu dhaceen labada kun siddeed iyo tobankii markii abey uu dalka itoobiya ra-iisul wasaare uu ka noqday ayaa waxa uu sameeyey ciidamo oo ugu magac daray finaas kuwaas oo loogu talagalay inay dhacaan xoolaha soomaaliyeed maamulka halkaasi ugu dhisan dowladda xabashida itoobiya ayaa dhowaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool halkaasi kusoo rogay amar ah in aan xoolaha loo dhoofin karin gobollada kale ee soomaaliya tanina waxa ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmayaan xoolo dhaqatada ku nool dhulkaasi soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashida itoobiya